xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar cabdullah warsamarable raadiyo cadaado dhuusamareeb
kusoo dhawaada qodobada ugu awan warkaa durame raadiyaha cadaado qodobada warkaa durame maanta aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa madaxnihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya oo booqday dhawaacyadii qaraxii xalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay qaraxii xalay ka dhacay aagaarka waddada makaal muqreb ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho soomaaliya maraykan lagu maxkamadanaya maxkamad ku taalla dalka maraykanka ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo soo baadiya dad rayda wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo shaaciyey qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka faahfaahin dhalada ka soo baxaysa duqaymo ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan intaasaad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka duurame raadiyaha cadaado qodobadaas iyo kuwo kale goorow diyaad garow intaas ka faahfaahsan
cadaada mediya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa duru jimca taarikhda ay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warka duurname raadiyaha cadaado warkeena duur waxaa soo saaray cumar axmed ibraahim mursaxeefa jila jaamac jiriir ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa in la socodsiin doona ku soo dhowaada warkii duraba intaas ka faahfaahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaciyey qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka cumar axmed raam suxayfe ayaa soo koobaya warbixinta warkaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshisiinta soomaaliya mudane maxamed cabdi sakriya ayaa sheegay in dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka dalka ay muhiim u yihiin dowladnimada ayna ka wada shaqaynayaan hay-adda ay qusayso mudane sakriya oo soo xiray shir saddexda cishe lasoo dhaafay uga socday magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshisiinta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo daneeyayaasha dhismaha golayaasha deegaanka ayaa lagu lafaguray sidii hawsha loo dardargelin lahaa iyadoo la amrayo heerarkooda kala duwan waxaan isla calaamayna waxay ahayd in golayaasha deegaanka haddaan la dhisin aan dalkan wax hore u socda wax gadaal u socda mooye wax hore u socda inaan laga helin khadamaadka bulshadanadu u baahan tahay xamar markaad joogto toddobiyo toban degmo inay ka fusho waay gobol walba markaad joogtana magaalo madaxdiisuna waa degmo inta kalena waa degmooyin marka waxa aan ka hadlaynaa runtii ma aha qayb yar waa khadamaad la rabo in laga furiyo dalka oo dhan dalka oo dhanna waxay uga furi karaan inay uga fulaan heer degaan khadamaadkaas aadaa looga hadlay laba maalmood iyo oo lasoo dhaafaya maantaba in deegaanadii loo dhiso maamulo in laga shaqeeyo xasilintii iyo horumarkii shirkan oo ahaa kii labiyo tobnaad ee noocaasi ah oo ay qabato madasha wadajir ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday hay-adda qaxootiga iyo baalkacyaasha heer qaran ee dowlad goboleedyada iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda caalamka ee i o m
aad iyo aad iyuu mahadsanyahay cumar axmed raac cumar saxiifa warbixinta warkaas inoo soo koobaya halka warkaas aad ka dhegaysanaysan hawraadiyaha cadaado ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa toogtay qaar ka mid a raggii weerar ku soo qaaday hoteelka leeraa hilaac u k oo ku yaala madada makaal muqrabe ee magaalada caasimadda ee muqdisho faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaya weerar ku bilaqaxya ururka al-shabaab ay ku weerareen dhismayaal ku yaala wadada makaal muqrabe ee magaalada caasimadda ee muqdisho inta badan saddex iyo toban saac ayaa waxay weerarkaasi uu ka socdaa wadada makaal mukarama iyadoo ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya howlgalkaasi ay wadaan goobta qarax uu ka socdo inta la xaqiijiyay labaatan qof ayaa ku geeriyooda halka afartamiyo kalena ay ku dhaawacmeen dadkii ku dhaawacmeen weerarkaas ayaa waxaa la geeriyey isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar hordhaca ah ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ay toogteen saddex dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar ku soo qaaday halkaasi inkastoo weli dhismayaal ku yaala waddada maka almukarame darabada maanta laga sheegayo inay ku jiraan dagaalamayaashii ka soo qada qaybo ka mid ah warkaa durar raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkii xalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka maka almukarame ee magaalada caasimadda muqdisho mar kale cumar axmed raahim saxeefa ayaa soo koobaya weerar ku bilowday qarax ayaa xalay ka dhacay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badan dad rayid ah rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa galay guri dad rayid ah ay degan yihiin oo ku dhow hoteelka maka almukarama kuwaas oo saacado badan dagaalamayay waxaana jira dadaalo ay ciidamada dowladda ku doonayaan inay kusoo afjaraan weerarkaasi marka laga soo tago khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca ee u geystay qaraxaasi ayaa haddana waxaa jira burbur hantiyadeed sida goobo ganacsi oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay iyo gaadiid fara badan oo goobta yaalay dowladda federaalka soomaaliya weli kama aysa hadlin weerarka maanta soo gaaray ee xalay ka dhacay wadada maka almukarama hase yeeshee madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo tiro xildhibaan ah ayaa tegay isbitaalka ordugana ekes digfer iyagoo dhiig u shubay dadka dhaawaca ah ee isbitaalkaasi jiifa in ka badan labaatameeyar ruux ayaa la xaqiijiyey in weerarkaasi qaraxa ku bilowday in ay ku dhinteen halka ku dhowaada lixdan kalena ay ku dhaawacmeen hase yeeshee laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya aysan weli faahfaahin ka bixin
cumar waa mahadsan yahay jimco wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay madaxweynihi hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isbitaalka waa isbitaalada magaalada caasimadda ah ee muqdisho ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii habeenkii xalaha lagu qaaday maqaayad la yidhaha bar hilaac oo ku taalla waddada makaalam karawe ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaanada ayaa booqday isbitaalka digfeer iyagana halkaasi dhowg uu shabay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ka dhacay bar hilaac ee ku yaala waddada makaalam karawe ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho maqada hilaac u k iyo dhismayaal kale oo ku yaala waddada makaalam karawe ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ku qaadeen weerar ku bilowda qaraxyo waxaana ilaa iyo la sheegay inaan rasaas gudaheeda laga maqlayo weerarkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana dhintay in ka badan shan iyo toban qof halka dhaawacuna oo ka badan yahay afartan ruux al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi islamarkaana sheegtay inay ku dileen rag ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hoteelka makaal mukarama deganaa soomaali boolis maraykan ah oo ka tirsan ayaa waxaa la sheegay lagu maxkamadanaya gudaha waddankaasi mar kale cumar axmed raahim suxayfe ayaa soo koobaya warbixinta warkaan maxamed nuur oo ah soomaali maraykan kana mid ah saraakiisha booliska ee dalkaasi ayaa mar kale wajahaya maxkamadda markii lagu soo eedeeyey dil haweeney australiyaan ah sanadkii labada kun toban iyo toddobadii master nuur oo saddex iyo soddon jir ah ayaa bishii maaj ee sanadkii labada kun toban iyo sideedii la dhageystay dacwadaha loo haysta waxaana lagu wadaa mar kale maanta oo jimco ah inuu ka soo muuqdo maxkamadda justin dolen oo la dilay shan iyo tobankii bishii julaay sanadkii labada kun toban iyo toddobadii ayaa timid magaalada stein ee dalka australia waxayna magaalada waxay magaalada minneabolis kula nooleed nin ay xiriir wadaag ahaayeen maxamed nuur ayaa haddii lagu helo inuu lokaca u toogtay haweenaydan waxa uu wajihi doonaa xabsi dheer oo aan la ogeyn inta uu qaadan doono
warkaa dooraya raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan saaxiib yaalo si toos idan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan mikaartisa halka dadyo caalamka ay si toos ah nala socdaan aalada tifanta tooska lafisrimka wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xalay diyaarado duqeyd ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta raadiyaha cadaado inay diyaaradahaasi ay duqeeyaan salagyo ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada galxumure astaan iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan saraakiisha mashac naqasaraha ka dhasha duqeyntaasi ha yeeshee dad ku sugan deegaanka ay wax ka dhaceen oo diideen magacooda iyo codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay maqleen jugta duqeynta ee ka dhacda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan toddobadii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale waxaa diyaarado dagaal ay duqeymo dhinaca cirka ah ay la beegsadeen saldhigyo ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana maraykanka uu sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen ku dhowaad boqol dagaalamo oo ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama durunaysanayn hawadayn kalena warka durramo raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayay warka duurama si toos idan kaga manraadiyo xadaado warkiina duur waxaa soo saaray cumar axmed raac cumar saxeefa anaa xasan ayaa la socodsiinayey jile jaamac jile ayaa ii farsameynayay cidda warka uu saga asagoo maqlaya qoraal sawirata waxay dib u heli karaan beejka internetka aan ku leenahay www radio cadaad com intaan warkana warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh